بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanaa wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah howlgal lagu dilay dad yuhuud ah kuwo kalena lagu dhaawacay oo ka dhacay magaalada talaabiib ee caasimadda maamulka gumaystaha markaba ay leedahay dowladda saliibiyadda ingiriiska oo mar kale lagu weeraray gacanka khaliijka iyo waxyeelo xooggan oo soo gaartay waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee loolanka ka socda biyaha badda cas dowladda shiicada iiraan oo gacanta ku dhigtay labaatan ka mid a saraakiisha ciidankeeda kuwaasoo lagu tuhmay inay wada shaqayn dhow la leeyihiin sirdoonka yuhuudda dowladda saliibyadda maraykanka oo ku dhawaaqday in tobanaan ka mid a maraakiibteeda dagaalka iyo ciidamo dheeraad ah ay u soo dirtay mandiqadda bariga dhexe iyadoo la filan karo weeraro lagu qaado yuhuudda rabshado saamayn weyn yeeshay oo hareeyey inta badan magaalooyinka waaweyn ee dalka ingiriiska iyo ciidanka ammaanka xukuumadda london oo gacanta ku dhigay boqolaal ruux iyo xagjiriinta dalkaasi oo bilaabay inay weeraraan dadka muslimiinta ah jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo gacanta ku dhigtay laba ruux oo u dhashay waddanka ruushka una shaqaynayay shirkadaha boobka ka wada galbeedka afrika maxaad ka og tahay faa'iidada muuska uu u leeyahay jidhka bini'aadamka maxaa qofka ku dhacaya haddii si maalinla ah uu u isticmaalo maxaase ka og tahay cudurrada lagu daaweeyo khudraddaani qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
أرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى كأنكم بشرى مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag dhegaystayaal waa maalin axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaaliyolabaatanka bisha muxaram sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa howlgal keligii duul ah ayuu mid ka mid ah haliyeyada muslimiinta waxa uu ka fuliyey magaalada talaabiib ee caasimadda maamulka gumaystaha yahuudda howlgalkan oo loo adeegsaday toorey iyo rasaas ayaa allah fadligii waxaa lagu dilay ilaa laba sahayno ah halka lagu dhaawacay laba kale weerarkan uu fuliyey wiil dhallinyaro falastiini ah oo ka soo jeeda dhulka daanta galbeed ayaa waxa uu ka dhacay goobo kala duwan waxaana muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka ay muujinayeen xaalad argagaxa oo soo wajahday dadka sahaynada ah war ka soo baxay booliska maamulka yuhuudda ayaa lagu sheegay inay dhaawaceen haliyiga weerar ka fuliyey waxayna marka hore ay ku guuldaraysteen in ay soo qabtaan iyadoo loo howlgeliyey boqolaal ciidamo ah oo wata gaadiid kala duwan iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca tani markii yuhuudda ay dulaan dhulka ah ay ku qaadeen magaalada khaza waxaa magaalooyinka sahaynada ay xoogga ku haystaan ka dhacayay howlgallo fariid ah oo ay fulinayeen haleeye falastiiniyiin ah kuwaas oo u aargudayey dhiigga shacabkooda ee yuhuuddu maalin kasta ay ku daadinayso qidaaca khaza مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غوانيها بشرى waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka caalamulyowm ayaan ku guda jirnaa jamaacadda nusratuul islaam walmuslimiin ee ka halganta galbeedka qaaradda afrika ayaa gacanta ku dhigtay laba ruux oo u dhashay waddanka ruushka kuwaas oo lagu soo qabtay dalka nayjar sida lagu daawan karo muuqaal ay baahisay azallaaq ah labada ruux ayaa fariin ka soo diraya gudaha xabsiyada mujaahidiinta iyagoo sheegaya magacyadooda iyo halka ay ku howlgalayeen
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها
My name is Yuri. I was born in Russia, uh, living magacaygu waa yuuri waxaan ku dhashay ruushka waxaana ku noolaa gudaha yukrain waxaan ku shaqaysan jiray cilmiga geolojiga anigoona ka howlgelaya shirkad raashiyaan ah oo fadhigeedu yahay banga halkaas ayayna iga soo qabteen nusratul islaam walmuslimiin yes, working in Mbanga uh, when uh, Janim arrest me.
I am from Russia. I uh, was uh, waxaan ka soo jeedaa ruushka nayjar waxaan imid bilo ka hor anigoo ka shaqaynaya shirkad raashiyaan ah waxaana si gaar ah kaga howlgelaya magaalada banga halkaas ayayna iga soo qabteen nusratul islaam walmuslimiin uh, to Russia company. Uh, area of working is um, Banga, where I was arrested. Uh, Jane name.
sarkaal ka tirsan dowladda neyjar ayaa warbaahinta u sheegay in mujaahidiinta ay ka soo afduubteen labada nin ee ruushiyaanka ah goob laga qodo dahabka oo ku taala magaalada bango ilaa iyo hadda wax war ah ruushka kama soo saarin muwaadiniintiisa gacanta ay ku dhigeen mujaahidiinta alqaacida waxayna tani imaanaysaa iyadoo dabayaaqadii bishii tagtay ee julay maliishaadka murtasaqada ah ee fagnar iyo kuwa maali guuldarrooyin xoogan dhabarka loogu saariyey kadib dagaallo malaaxim ah oo ka dhacay xuduudda u dhexaysa aljazaa'ir iyo maali maxaabiistaani ka tirsan ruushka ay gacanta ku dhigeen ayay khubaradu sheegayaan inay ka dhigan tahay dagaal kale oo lagu iclaamiyey shirkadaha boobka dhaqaale ka wada galbeedka afrika ee hoostaga xukuumadda moscow
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها wahagaag dhegaystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir iyo ilyaas cabdulaahi suybood mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida aan markaan soo dhoweeya walaalka maahir maxamed maahir waxaad inoo soo qabataa mid ka mid ah wargeysyada ugu horeeya ee xiga dhankaaga waad mahadsan tahay walaalka ilyaas wargeyska ugu horeeya xubinteenna maanta waa yeeni shafaq ee laga leeyahay dalka turkiga kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan iiraan oo tallaabadii ugu horreysay u qaaday dilkii ismaaciil haniya iyo jawaasiistii ku lug lahayd iyadoo xabsiga dhigtay saraakiil sarsare oo ka tirsan ilaalada kacaanka shiicada iiraan wargeyska oo soo xiganaya wargeyska kale ee new york times ayaa sheegay in ilowareedyo iiraaniyiin ah ay xaqiijiyeen in madaxda iiraan ay fuliyeen olole xarig ah oo ballaaran oo ka dhana saraakiishii ka dambeysay dilka ismaaciil haniya kaasi oo ka mid ahaa madaxda kooxaha wax iska caabinta ee filistiiniyiinta warbixinta uu daabacay wargeyska new york times ayaa lagu sheegay in sirdoonka iiraan uu gacanta ku dhigay islamarkaana xabsiga u dhaadhiciyey in ka badan labaatan qof oo ay ku jiraan saraakiil sarsare oo sirdoon saraakiil ciidan iyo shaqaale ka tirsan guriga martida ee lagu dilay ismaaciil haniya oo ah guri ay maamulaan saraakiisha ilaalada kacaanka kuna yaal waqooyiga caasimadda dahraan eena wargeyska ayaa intaasi ku daray in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay dowladdu beddeshay habmaamuuska amniga ee saraakiisha sare ee ismaaciil haniya dejiyey qolalka miinaysan ee guriga martida halkaas oo ah goobta lagu khaarijiyey wargeyska oo soo xiganaya saraakiil iiraaniyiin ah oo diiday in magacyadooda la shaaciyo ayaa sheegay in qeybta sirdoonka ee ku takhasustay basaasnimada ee ka tirsan ilaalada kacaanka ay gacanta ku hayaan baaritaanka dhacdada kuwaasoo sheegay inay ku daba jiraan saraakiisha la tuhunsan yahay weerarka lagu dilay ismaaciil haniya kadib ciidamada ammaanka ee iiraan waxay weerareen guriga martida ee saraakiisha ilaalada gacaanka ay gacanta ku hayaan halkaas oo haniya hoy u ahayd intii uu booqanayay dahraan waxayna saraakiishii guriga martida ka dhigeen xabsi guri qaar ka mid ah ayaa la xiray waxaana lagala wareegay dhammaan qalabyada elektarooniga ah oo xitaa ay ku jiraan taleefanno gaar ah waxaa sidaasi wargeyska ku yidhi saraakiil iiraaniyiin ah oo magacyadooda qariyey qololka ayay mid mid u galeen buu wargeysku yidhi saraakiisha sirdoonka ilaalada kacaanka ee iiraan ee ay dowladda shiicada ah baaritaanka u xilsaartay kuwaasoo gacanta ku dhigay muuqaalada ay duubtay kaamirada qarsoon ee ku xirnayd guriga iyo sidoo kale liiska martidii la dejiyey bilooyinkii lasoo dhaafay laga soo bilaabo bishii mey oo ah marka qalabka miinooyinka ah lagu xiray qolalka martida kolkaas oo uu sirdoonka muusaadka yuhuudda qorsheynayey in uu dilo ismaaciil haniya balse aysan u suuragelin baaritaanada ayaa ilyaasow sidoo kale laga sameeyey meel ka baxsan guriga martida sida laga soo xigtay saraakiisha iiraaniyiinta ah ee u warramay wargeyska new york times ee ka soo baxa waddanka maraykanka waxayna saraakiishu dhaheen koox gaar ah oo ka tirsan sirdoonka ayaa su-aalo weydiinayey saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada milatariga iyo kuwa sirdoonka oo u xilsaarnaa ilaalinta caasimadda tiro ka mid ahna xabsiga ay dhigeen sidaan la socno ilyaasow sirdoonka dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa ku horkufay caalamka markii uu awoodi waayey in uu helo macluumaadka weerar bilo ka hor la qorsheeyey weliba lagu diyaariyey qolol ammaankooda aad loo ilaaliyo oo la dejiyo martida heerka sare ah
waad mahadsantahay maahir qodobka inoo xiga ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda ingiriiska ah ee the guardian ayaa daabacday maqaal cusub kaasoo ay uga warbixinaysa rabshado saameyn yeeshay oo hareeyey inta badan magaalooyinka waaweyn ee dalka ingiriiska iyo booliska waddankaas oo gacanta ku dhigay boqolaal ruux oo taageersan xisbiga midigta fog ee waddankaasi sidaan la soconno horraantii bishii julaay ee sannadkan waxaa dalkan ka dhacay doorasho guud waxaana codka ugu badan helay misna kursiga madaxtinimo markii ugu horreysay muddo sannada ah kadib ku guulaystay xisbiga bidixda ee libawa barty iyagoona kursiga ku soo fariisiya kiir starmer oo ah lixdan jir british ah dabcan doorashadaasi kadib saadaashu waa ay badneed inta badanna siyaasiyiinta u dhoondoloola arrimaha siyaasadeed ee waddankan waxay maahirow tibaaxayeen in xisbiga midigtu uusan sidan ku aamusi doonin aysanna si sahlan ugu cunnami doonin guuldarrada uu la kulmay iyagoona xilligaasi saadaalinayay in waddanku uu martigelin doono rabshado aad u xooggan waxaa durbadiiba soo ifbaxaya hadalladii ay ka dhawaajiyeen siyaasiyiintaas oo waddanku waxa uu saacadihii lasoo dhaafay martigelinayaa dibadbaxyo aad u xooggan magaalooyinka waaweyn ee waddankan ayaa saacadihii lasoo dhaafay muuqaalo laga soo duubay lagu arkayey boqolaal dibadbaxyaal ah oo sita boorar kala duwan oo ay ku mucaaradayaan xukuumadda cusub halka kuwo kalena ay jidadka ku gubayaan taayaro iyo waxyaabo kale oo la mid ah iyagoona wakhti xaadirkaas ku dhawaaqaya erayo ay ka mid yihiin xukuumaddan uma qalanto hogaaminta waddanka iyo waxyaabo kale oo la mid ah booliska waddankaas ayaa durbadiiba xabsiga waxa uu u taxaabay tobaniyo ruux oo ka tirsan xisbiga midigta fog markii aan ka soo tagnay in waddanku uu martigelinaya rabshadahan ballaaran dhanka kale waxaa waddanka ka bilowday siraac hor leh oo u dhexeeya gaalada iyo muslimiinta oo gaalada iyagoo ku soo hoosgambanaya rabshadahan ayay weeraro bahalnimo u geysanayaan muslimiinta ku nool magaalooyinka waaweyn ee waddankaas gaar ahaan kuwa hadda martigelinaya dibadbaxyada oo waxaa saacadihii lasoo dhaafay baraha kala duwan ee internetka maahirow lagu arkayey muuqaallo kala duwan oo lagu arkayo gaala huwan marooyin ay ku sawiran yihiin calaamadda saliibka oo weeraro ku qaadaya guryo iyo goobo ganacsi oo ay degan yihiin dadka muslimiinta dhanka kale maahirow waxaa jira hal muuqaal oo si aad ah ugu baahay baraha internetka gaar ahaan barta ex ee horey loo ohan jiray twitterka waxa uu muuqaalkan muujinayaa gaari u wata ruux muslim ah oo maraya bartamaha magaalada nothingham ee dalka u k kaasoo ay durbadiiba ku soo xoomayaan boqolaal gaalo ah iyagoo dabcan ku garaacaya wax weliba oo gacantooda ku jira halka kuwo kalena iyagoo gaarigii uu ku jira ruuxa muslimka ah intee dusha sare ay ka fuulaan ay isku dayayaan inay burburiyaan isaga oo idil tallaabadan dabcan waxay u muuqataa mid ay gaaladu ugu soo hoosgambanayaan muslimiinta rabshadahan ballaaran iyagoona isleh uga dhex faa'iidaysta muslimiinta buuqan xooggan ee jira xaaladda guud ee waddanka ingiriiska ayaana saacadihii lasoo dhaafay si guud ahaaneed waxay ahayd sidaan ka soo qisoonnay
waad mahadsan tahay walaalka ilyas wargeyska inoo xiga xubinteenna waa alqudus alcarabiya kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan markab ay leedahay dowladda saliibiyadda ingiriiska oo lagu weeraray gacanka khaliijka ciidanka dhanka badda u qaabilsan ingiriiska waxay sheegeen in markab ganacsi lagu beegsaday gantaal culus xilli uu marayay gacanka cadmeed saacado uun kadib markii jugta qarax laga maqlay meel ku dhow markabkaasi oo ay weerareen xuutiyiinta fadhigoodu yahay yemen sidoo kale hay-adda howlaha ganacsiga badaha u qaabilsan ingiriiska iyo ciidanka badda ingiriiska ayaa si wadajir ah u soo saaray bayaan kaasi oo ay ku caddaynayaan in markabka la beegsaday ay ka dhasheen khasaare maaliyadeed iyo in gantaalada kadib ay daateen qayb ka mid ah naftadii uu markabku siday wax dab ah in uusan jirin ayay intaasi ku dareen
waad mahadsantahay maahir innagoo markaan soo gaarnay qodobkii ugu dambeeyey ee xubinteenna maanta waxaan markaan soo qabanayaa saxiifadda newsweek ee ka soo baxda dalka maraykanka waxay daabacday warbixin cusub oo ay ku sheegaysa xukuumadda washington oo ku dhawaaqday in tobaneeyo ka mid ah maraakiibteeda dagaalka iyo ciidamo dheeraad ah ay u diri doonto mandiqada loo bixiya bariga dhexe si dabcan baa la yidhi weerarada suuragalka ah ay uga difaacda maamulka yuhuudda tan iyo wixii ka dambeeyey dilkii loo geystay ismaaciil haniya iyo fu'aad shugri waxaa sii laxaadsanaya cabsida xooggan ee ay qabaan dowladaha maraykanka iyo reer galbeedka iyo sidoo kale maamulka gacankurimiska ah ee isugu yeera israa'il si maraykanku uu uga hortago weerarada laga filan kara bayruud iyo tehraan uuna u yareeyo cabsidan xooggan ee maalmihii lasoo dhaafay sii siyaadaysa ayuu ku dhawaaqay qaadistiisa tallaabadan waxaana saacadihiina weedaartay uu war ka soo baxay waaxda difaaca maraykanka iyagoona ku caddeeyey in maraakiib dagaal iyo ciidamo dheeraad ah ay geyn doonaan bariga dhexe si loo sii xoojiyo difaacidda maamulka sahaayinada waa sida ay hadalka u dhigeene sidoo kale warkan ka soo yaray waaxda difaaca maraykanka ayaa maahirow waxa uu ku soo beegmayaa xilli xukuumadda washington iyo waddamada reer yurubba ay wax ku dhisanayaan hanjabaadihii isxigxigay ee ka soo yeeraya tehraan iyo bayruut ee ku aadanaa inay u aargudi doonaan ismaaciil haniya iyo fu'aad shugri waase wax caalamku uu wada sugaya haddii iiraan iyo lubnaanba ay hanjabaadahaas u beddeli doonaan kuwo ficil ah aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi xubintii wargeysada caalamkana maanta waa inaga intaa aan dib idinkugu celinno walaalka suheyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamka
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يحيي waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamulyom ayaan weli ku guda jirnaa jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ee taabacsan ururweynaha alqaacida faraciisa dhulka maqrib ulislaami ayaa soo bandhigtay muuqaal la daawan karo muddo laba iyo toban daqiiqo ah oo lagu soo bandhigayo mid ka mid ah mucaskaraadka mujaahidiinta mucaskarkan oo loogu magacdaray shahiid biidniillaah abuu cabdulkariim al ansari ayaa waxaa ku tababaranaya cutubyo ka tirsan jamaacada oo qaadanaya duruus militari muuqaalkan ayaa muujinaya qayb ka mid ah juhdiga iyo dadaalka ay jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ka wado galbeedka afrika si ay u sii xoojiso halgankeeda wuxuuna dhanka kale ka markhaati kacayaa baraarugga dhallinyarada muslimiinta galbeedka afrika oo u soo jeestay sidii ay isaga qaadi lahaayeen hiryada gumaysiga ay ku hayaan dawaaqiidda ka shidaal qaata min washington baariis ilaa moscow أنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى أنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
maxaan ka naqaannaa fawaa'idda ku jira muuska maxayse yihiin cudurrada lagu daaweeyo khudradani cajiibka ah warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir sida aan warbixin hore ku sheegnay mooska wuxuu leeyahay fawaa'id kala duwan oo dhanka caafimaadka islamarkaana in badanoo ka mid ah dadka ku dhaqna caalamka siiyaan ahmiyad gaar ah isticmaalkiisa marka laga hadlayo wuxuu sidoo kale leeyahay noocyo fara badan kuwaas oo qaarkood siyaabo kala duwan loo isticmaalo dhakhaatiir fara badan iyo guddiyo dhanka tawjiihaadka caafimaadka ee ku taliya in qofka uu xoogga saaro khudaarta ama faakihada mooska islamarkaana ogaado ahmiyadda uu leeyahay warbixintan kuma baran doono keliya muhiimadda mooska balse waxaan sidoo kale ku ogaaneynaa noocyo ka mid ah kuwiisa ugu fawaa'ida badan gaar ahaan qayb ka mid ah mareexasha uu maro marka uu bislaanayo iyo sidoo kale marka uu bisil yahay intaba waxaa doctor mezin asaqa oo sidoo kale ah khabiir dhanka arrimaha cuntada uu soo gudbinaya tawjiihaad iyo macluumaad la xiriira mooska wuxuu dhakhtarku isdultaa kooban ku samaynayaa waxtarka fawaa'ida ku duugan mooska marka uu cagaarka yahay kor inta uusan diiradda saarin ka hadalka muuska bisil ee midabkiisu jaalaha yahay isagoona bulshada ku booriyey inaysan moogaan muhiimadda uu ku fadhiyo mooska u dhexeeya cagaarka iyo jaalaha yacni ciriinka أبدأ بالصنف الأخضر آه، الذي يتجنبه الناس لا يشترونه أو لا يرغبون بتناوله هذا صحيح في جسم الإنسان ugu horeyn waxaan ku bilaabayaa nuuca cagaaran ee dadka aysan gadan inta badan ama aysan jecleen in ay cunaan taasi waa sax maxaa yeelay waxa adag in la isticmaalo oo xitaa waxa adag in la calaaliyo amba la laqo taasina waa mid jirta waxaana keenaya in mooska nuucan ah ay ku badan tahay maadada loo yaqaano alyafta hase ahaatee waa kee qofka ka faa'iidaysanaya nuucan qaybta ka ah mooska dadka qaba cudurrada caloosha dheefshiidka iyo kansarka caloosha waa inay isticmaalaan mooska cagaaran una adkaystaan dhadhankiisa aysan naftu jeclaysanayn sababtoo ah waa daawo mana la helayo daawo dhadhankeeda macaan yahay hase ahaatee daawada tan iyo mooska cagaaran marka la calaaliyo oo la laqo waxay gaaraysaa caloosha waxaana bilaabmaya in halkaasi ay ku qasanto waxaana soo baxaya bakteeriyada dabiiciga ah waxaana la helayaa tiro aad u badan oo masdarka dabiiciga ah yacnii waxaa haraya bakteeriyada dabiiciga ah ee jidhka uu u baahan yahay qof baa kuu weydiinaya oo ku dhahaya maxaan ku falayaa mooska cagaaran oo aan weli bislaanin aniga oo heli kara cunto dhammaystiran oo laga heli karo bakteeriyada uu jidhka u baahan yahay waa hadal wanaagsan laakiin mar weliba sheega asalkiisu yahay noolo rabbaani ah oo aan kala jeedo dhirta kan isticmaalayana uu yahay noolo yacnii bini'aadamka waxay natiijadu ay ahaataa mid la hubo oo waxtar badan helidda bakteeriyada wanaagsan waa midda ugu muhiimsan ee uu u baahan yahay jidhka insaanka كم الغذائي النبات إلى كائن حي آخر الإنسان تكون الاستجابة طبعا أكيد أسرع وأفضل وتناغم هذه البكتيريا هو الأقرب لحاجتي wuxuu dhanka kale doctora saqa milicsaday dhanka fawaa'idda mooska jaalaha ah ama marka uu bisil yahay fawaa'idiisa iyo caafimaad ahaan qaabka loo isticmaalo أما الموز الأصفر فهذا ما يعرف بطعام dhanka mooska leh midabka jaallaha kaasi waxaa loo yaqaannaa cuntada aqoon-yahanka iyo kuwa hal abuurka iyo xigmadda leh taasina waa hubaal oo waxaa sugaya maadooyinka uu ka kooban yahay mooska jaallaha ah waxaa mooskaasi ku badan maaddada kulayaan iyo biilix haddii ay labadan maaddo kulmaan waxaa si dhab ah halkaasi uga dhalanaya inuu cunto u noqdo aqoon-yahanka iyo xukamada wuxuu ka qayb qaataa degganaanta xoojinta maskaxda iyo dareenka xiska soo celinta xasuusaha iyo macluumaadka sidoo kale muuska waxaa ku jira daawada neerfayaasha iyo fitamiinada sida b n b two iyo b six sida aan hadda soo sheegnay sidaa darteed wuxuu muuska xoojiyaa xididada neerfayaasha wuxuuna jidhka siiyaa awoodda adkaysiga si ka badan xilliyada aanan isticmaalaynin cuntada muuska waxa aadka u fiican ee sidoo kale ku jira mooska ayaa ah tamarta uu bixinayo sidoo kale waa cuntada ugu wanaagsan ee dadka macallimiinta jirdhiska siiyaan ardaydooda si ay uga helaan tamar dheeraad ah iyo xasilooni وبالتالي هو مقوي للأعصاب ويمنح الجسم قدرة للتحمل في أكثر من أي وقت آخر جميل جدا أيضا في الموز هو موضوع آه، ما يعطيه من طاقة آه، الجميل هو الفاكهة المفضلة لدى مدربين الرياضة يعطونه للفريق الرياضي حتى يمنحهم طاقة إضافية ويمنحهم الهدوء doctor moxamed alraatib annabilisi ayaa dhankiisa waxa uu adkeynayaa ahmiyadda si guud uu leeyahay mooska iyo waxyaabaha uu kusoo kordhiyay fawaa'id iyo waxtar ahaan qofka isticmaala في الموز ثلاث أنواع من السكريات سكروز وسكر فواكه وجلوكوز مع أليافة وهذه muuska waxaa ku jirta maado ka hortag u ah stareyska waxaa ku jira noocyada sonkorta kuwa sarreeya sida sakruushka sonkorta midhaha fawaakihda gulukos iyo alyaafuutada sidaas darteed laba mir oo muus ah oo la isticmaalo maalinkii waxay jidhka tamar u siinaysaa in muddo sagaashan daqiiqo ah uu sameeyo riyaado ama jirdhis joogto ah muusku waa waxa ugu horreeya ee muhiimku ah dadka sameeya jirdhiska waxaa ku jirta sidoo kale maado heer sarayse ah oo birta ah isla markaana lagula dagaalamo dhigeeridda waana inuu isticmaalaa qofka la ildaran dhigeeridda biraha muuska waxaa ku jira bootasiyom ay nisbadiisu aad u sarayso sidaas darteed waxaa cunidda faakahadan looga hortegi karaa inuu xoogaysto dhiikarka ugu dambeyn wuxuu doctor mazin nasaqa sheegayaa in dadka sonkorta qaba ay sidoo kale isticmaali karaan mooska isagoona xadiday wakhtiyada ay ugu habboon tahay iyo waxyaabaha laga rabo in ay maanka ku hayaan ama daryeelaan markay isticmaalayaan مرضى السكر له bukaannada qaba cudurka sokorta iyagana wuxuu mooska u leeyahay muhiimad gaar ah waxayna isticmaali karaan hal xabbo oo moos ah oo xajmigiisu yahay sida midka aan gacanta ku hayo yacni uu yahay mid xajmigiisu uu meel dhexe yahay haddii ay sidaas sameeyaan waa waxaad u fiican laba marna way isticmaali karaan maalinkii oo mar tahay xilliga subax iyo gilinka dambe oo mar ah waa inay u tixgeliyaan raashin ahaan yacnii ma ahan in qofka mooska kadib cuno wax kale waa macquul inuu wax cabitaanno ah isticmaalo waxaa sidoo kale loo oggol yahay inuu isticmaalo waxyaabaha aan shaqaba ku lahayn cuntooyinka sare u qaada cudurkan sokorta waxaa la isticmaali karaa borotiinaadka iyo midhaha qallalan sida looska kuwaasi ma lahan saamayn sare u qaadaya sokorta wuxuuna isticmaali karaa qofka kadib markii uu cuno mooska تناول للموز mooska ayaa qayb ka ah fawaakiyada ugu shacbiyadda badan caalamka waxaana inta badan xoogga la saaraa kobcinta beeristiisa kordhintiisa dhaqaale ahaan iyo isticmaalkiisa wuxuuna sila mida badeecooyinka kale galaa waxyaabaha la dhoofiyo oo suuqahaan si aada looga faa'iidaysto dalkan soomaaliya ahna allah wuxuu ku manaystay dhulbeereedyo aad u ballaaran oo moosku uu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan ee lagu beero gaar ahaan dhulalka iyo maraanoobiyada
لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى wahagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى